barnaamijkeena caweyska washington qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid a waxaadhi kola baaqiyaadkii barqashtii la daadsiye la bedelay gugi hore bangiyada ka soo faqo ama ambir iyo faran bayruud ka soo raro kola boqol digaagoo lagu dhaqay markii hereer baabuur ku soo guro ama naala biirtiyo aanbeedka soo xidho kolana dhigan baylahaye suuqyada ku baahiye riyabaladi soo tuba ama xabagtabeeyadiyo soo jiro bardiya xagar kolan toban biyoolo wata buurigoodii casarbayda soo sidho ama baqal irmaaniyo orgabeela soo xidho anigaa bar xoolaad iyo beesa lacagee labadaba bandhigayo lad fiican bixin leh war ninku faan weyna allaylahee ragannimo iga dheh waa wiil dhallinyaro ah oo sheegay in gabadha uu calmaday inuu ka bixin lahaa adduun tiro badan haddiiba ay dalabkiisa oggolaato waxaa kaloo aad maqli doontaan kala duwanaanshaha soomaalida iyo qowmiyadda turkaanaha ee dalka kenya oo la sheegay in dameerku uu yahay xoolaha ugu qaalisan agtooda halka ay soomaaliduna geela ku dhaadato waxaan ka maqnayn heese xula iyo weliba qodobo kale waa caawayo cawayska dhalinyarada wiilasha ah oo ka cabanaya in guurku ku qaaligaroobay oo aanay awoodi karin shuruudaha dhaqaale ee ay gabdhuhu ku xidhaan inkastoo waayeelkii hore ee soomaaliduna ay odhan jireen xaas hortii xoolo dhaqo dood kasta oo taaganba yeelkeeda wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabay yaasiin maxamed faarax madaale ayaa isagu yidhi waxay sheegataba haweyde waa lagu shareeraa yaasiin wuxuu inoo muujiyey inaan wax dayro ahee agtiisa boosba ku lahayn gabadha uu calmadana wax kasta oo ay dalbato uu midigta ka saarayo cajab wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa yaasiin madaalo kula kulmay magaalada hargeysa waxaanu ka waraystay maanso uu ku soo koobayo sheekadaasi aan idiin tibaaxay yaasiin ugu horraynba ee waxaa jirta haddaan su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo maxay tahay maansadaas
horta aad baad u mahadsantihiin aad baan idinku mahad celinayaa cabdixakiin shirwac yaa khiyaarta v o edaba haddaan wax yar ka idhaahdo maansada barni cabdixakiin waa maanse jacayla inanta barni haddaan wax yar dul istaago waxaad marka afka dhallinyarada lagu hadlaya inaan aada qurux badan dhallinyarada waxay dhahda inantaa waa la isku arkay waxay adinan ilaahay asaa geediga seed buriyay dhinaca bilicda waxay adinan barya galbeed ay barbaartu majeerato inaanay xanteedu baahday oo dhallinyarada oo dhammi in allaaliya inta goormaarka una weliba ku hameeya siduu inantaa u saanyan lahaa kule aniguna kuwaasuu maan la halmaalayo jacaylkeedu waa i saameeyey
oo markaa gabadhii hadalhaynteedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii markuu batay ayuu adigii kusoo gaadhay ayaa igu batay aniguna dhallinyaradaasoo maa ka mid aha iyagole waan ka qarsan jiray rag fara badan aanu saaxiibanahayo dee hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel leh markarka meelaha iyagoo ka xamanaya ayuu runtii wii saameeyey dabeetana maalin maalmaha ka mida baanu si lama filaana ayaanu inaantii meel isaga soo horbaxnay dabeetana waxaan is war hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baad waad ka nasiib fiican tahay maanta oo inantii adigan maanta arkayba ee bal maanta adigu bal arrintaada u sheego sifiigaaga dhiibo dabeetana inantii sheeko dheer bayna dhex martay jacaylkaygana waan soo bandhigay dee wax baana kala qabsaday waxay markaa maansadan kooban ee barni waxay ka hadlaysaa inantaas iyo sheekadii markaana dhex martay waxay markaa maansada haddaan bilaabay ku bilaabmaysaa waxaan isagu barwaaqo oo daayay beeshuna negaato barqadhereg la joogaan barni meel ku kulano balwada iyo heesta iyo haasaawa baacdiya ku wanaagnay barashada ila boqoradugubo bili lagu shakalayoo sadbursiima wadato qayrkeed buruudkiiyo biladaha ku taxayoo baradhaaftay weeyo cishqiguna balaayiya waa biima halisiya markan baalka saaraa bogashada dareenkala lay qaaday beerkoo boga lay tumaatiyey marka horena biitow biitow waa niman saaxiibnaa kusoo halqabsanaya markaa marka horena biitow baydhiguma seegnayn barni sheekadeed iyo xanta iyo bullaanko inta baarka fidhatiya dhalintiiyo barbaarkuwa hawaday ka baabshaan aniguna bahdaydaan wadaagay bahalkoo caku baraqnaweylkiiyo bihinbihiga ka shaygaa baxarshooni geliyo buradaan qarsanaya waxaan idhi habeyneen fursad iyo barkulanka u bayaami taadoo balballaari sheekada waa jaanise mar haddii maanta kaa soo horbaxday uba sheegba waa jaanise ka faa'idaysa maanise rag fara badan baad ka nasiib wanaagsan tahay dabadeed badheedhaha waxaan beydka hadalkaiyo ku bilaabay sheekada marka hore bilkhayr iyo waa barido suubane barinaya ma barideen marka xiga baxaaliga iyo belelka faydhaha aan kuu bayaanshe barniyay ku caashaqay marka xigana boogaha iyo baxarka caashiqu waa bele wareegto loo simee barbaarto hadba ruux bilkeedo amba waan ku barin lah hadduu kugu bariistee hoy lagu bulsheeyo baxsanayagleelee barniya waxila qaba baanidhi ayadaa hadalkii qaadatay balawaaska sheekada iyaduna iboobtooka badbadinta sheekada iyo beenfariinkuba waa beegsigood iyo bilis caadadeede sida qaalinbayrliya buubaalka layliga cirka ila buubto ila fanatay buuraha ashkir iyo baroor iyo boqol baarmadoo wata baarqabkoodo bunduqii ku ladhan yuu bixin jiray facaaguye mauba wax dhigaysaa mise sheeka berale aan baab lahayd iyo hawraar bilash adigu baayacaysaabay tidhi maxaad isla xisaabay leedahay markaa macnaha dee waxay tidhi hablaha dee geel iyo gamaan iyo dee waxyaabaha la halmeelaa laga bixin jiray adigu xaguma afka baarkiisa unbaan inow waxaadhi barniyayo dunyadu biyo koley dhigana baadiyo buug weeye qoranoo hadba baa la soo rogo biyo kama dhibcaankuna waa subaxda bilatiyo hadba beydka qoran iyo waaqaca kubaaliyaal biyo dhaca warkaygiiyo murtida iyo baanaha aan kuu bayaanshe budhigaydu wuxuu yahay beri hore warkeediiyo taariikh la bowsaday hadday beenawaasidu dhegta kaga buuxsheen taasi waa barkumataal ashkir iyo barooriyo hadigee la bixin jiray maanta waa la baalmaray waxaanaad bilayso gamba laguma baayaco baanidhi adduunyadan maalin walba wixii dee magaranaysaa yaalla ayuunbaa lagu sixir goostaa gabadhay ee waxa kanaad maanta ka hadlayso waxba laguma kala qaato waxaa dhi anigaase beri taas beerkaad ku hayso waxa maanta biicli iyo hanti buuran soo xidhi kolan baaqiyaadkii barqashtii la daadsiye la bedelay gogohera bangiyada ka soo faqo waa lacagtii berigaa barca laga diri aan tirinaya sanadka hor laga bedelay burco marka waa lacagtii horaad soo faqaysaa wax kale iska daaya waxaad leedahay waxaanba laga tegaya ilaa haddii lacagii ugu dambeeyey baan soo guraya baad leedahay anaa intaaba keenaya alaabooyin fara badan halkan ku sheegi doona markaa u ballan qaada inaan ka bixin doono oo maanta waxa yaalla wax lagu kala qaataa waxaa dhi kolan baaqiyaadkii barqashtii la daadsiye la bedelay gogo hero bangiyada ka soo faqo ama ambir iyo faran bayruud ka soo raro kolan boqol digaagoo lagu dhaqay bankii hereer baabuur ku soo guro ama naala biirti iyo aanbeedka soo xidho kolan adhigan bay lahayd suuqyada ku baahiye riyabaladi soo tuba ama xabag tabeeyad iyo soo jira bardiya xagar kolan toban biyoola wata buurigoodii casar bayda soo sidho ama baqal irmaan iyo orgabeela soo xidho anigaa bar xoolaad iyo beesa lacageed labadaba bandhigayo orad fiican bixin leh cabdixakiinoo marka xoolaha la bixinayo waxaa ladaa mood iyo noolbaa loo kala qaybiya hantida marka anigu mood iyo noolba dee sidan waxaan filayaa inaan waxbaba ka tegin anigu waxba soo ka raacinaya anigu Een dee siyaasiyiintu ma lagu yaqaano markay leeyihiin madaxweynayaasha iyo dee siyaasiyiintu iyo wasiirada iyo xildhibaanadu ee doorta haddaad xilkay doorataan waxaasaan samayn doonaa waxaasaan samayn doonaa adigana ballanqaad baad ka bilowday maxaa kaa lilah yaa lagaaga dhigay Een, koley waa runoo waa tan marka hore beenantu dee magaraysaa meel sare qabsatay waxyaaba fara badan isoo horbandhig iisoo hordhigtay laakiin aniguna dee qorshe siyaasadeedkii baana soo bandhigana waxna waxaasoo adduunaba waa ka bixinaya waa hagaag dhegaystayaal een, waynu soo aragnay yaasiin iyo gabadhii waxay kala yeeleen islamarkaana een, wuxuu ka hadlay inuu yarad fiican uu ku bixin lahaa islamarkaana een, ballanqaadyadii iyo waxyaabihii uu bixin lahaa hadday noqoto qorigii hadday noqoto maxaanku idhaahdaa een, eh, lacagtii hadday noqoto dee intii dhaqan ahaan la bixinay o dhan bal noloshan casriga ah iyo weliba ballanqaadyada dambe iyo waxay kala yeelayaan muxuu ka yeelayaa meherkii arooskii iyo weliba noloshan dambe hadiiba gabadhaasi is calmadaan qaab nooceyuu dhigi doonaa haye yaasiin waxaa dhi meherkeenna bilan ay bisinkaan ku xidhi lahaa ducaad iyo buruudkana intaan soo bagdooxaan diigbaarka sohriyo rimadow biraynla beerkiyo lugmooye inta kalena bixin la bisada iyo xorkiyo bahlaha cunsiin layle bilaxijaab iyo waa biixi dayre waa meherkii badhaadhaha arooskana hamniyo baraar baa birta marin lahaayo daribtiyo baruurtana bahda habar dugaag baa barbariijin laydoo buur iyo bannaan iyo iyagaa bad iyo webi hagar bixi lahaayo howlaha barrixila inta beer ku socotiyo baabaca intiila bulbulow libaaxuna boqorkooda yahayba alla beriga dhigila dacwiyo bakayla burdaha wakriila baalaleyda duusha aamiinta badinleyd adiguna baraawiyo bancadiya saraar baad baashaalka faraxtida baaskiil ku tegilayd bafta iyo subeeciyeed bilic lagu majeerto baalgore la moodo boqolaal kunoo mayl laga soo bidhaansho baabay samaanku runta beeninaysaan bacad laa hargeysiyo barca kaaga gedila niman baa bakaylo badda caashaqeen gurin baa dacar ku miso adigana bukaanka iyo boholyowga laabtiya kugu dira buseelke beekhaamin maayo bashqadii jacaylkoo bundad lagu cabayo markin kaaga dhigila waxaa su darsanimi halkay ka yimaadeen oo bushqadii jacaylkoo bildad lagu cabeeyey baad adigu barkin uga dhigaysa oo waaba goglinaysaa oo gabadha uga seexanaysaa aad iyo aad way barkanaysaa ilaa in xag damaa ku sheegi doonaaye barkin kaaga dhigi lahaa baan idhi waa jacaylkii badhna gogosha hoosiyo derme baaxad weynoo baxsan kaaga dhigi laha badhna goodushaad iyo hoga barafka celiyo buste kaaga dhigi laha badhna sad iyo dirciy badhna sad iyo dirciyo bayluuri xararliyo dalad bara shabeer iyo baac kaaga toli laha badhna soriyo sharafliyo badar iyo hadhuur iyo bur intaan ka dhigay baan kuu busha bixin laha naftu bixisa weeye marmarbay bukootaa bartii lagu wareemaba dawo bidhex geliso amintaa bogsiisaan badhna kaaga dhigi laha har iyo jeer jacaylka waxyaabaha ugu weedanee dumarku diirada saaraan buu ka mid yahay marka anigu waxaan u ballan qaadayaa dee nolosheeda oo dhan inay jacayl noqoto ayaan markaa u ballan qaadayo barkinteeda gogosheeda hugeeda diricyadeeda maryaheeda malkhabadeeda kabaheeda wax walba inaan jacayl maca hadduu madaxu xanuuno in macnaha dadaweynteeda macadaa dhakhtar u ah hayo xitaa haddii lafagarac ama dee waxa laaba kale si kalaba dee magaraasa wax kalaba yimaadaan xitaa debo meedhin jacayl oo jacayl laga sameeya inay liqdo oo anigan laftu naftu bixisa weeye marmarbi kootaa bartii lagu wareemaba dawo beri dhex geliso amintaa bogsiisan badhna kaaga dhigilaa boodhari rugtiis iyo beeraha jacayl jacaylkaad ku bariisan laydoo baxbaar gurigood oo hagarliyo u baxayo kalgacayl bandhigaya baca kuugu gurila kolley dumarku boodh iyo cusub kolley dumarku boodh iyo cusbur iyo balaayo badal isku qoosho lagu baanta diirka iyo bilbilaanta jaahiya kama maarmo bilicde gelin maad basaasteen bootarka iyo kariimka iyo baasliinta dunida iyo bahay xaydhi leedahay baasiinta kolay tahay baabuurta lagu shubo intan kuu biyeeyo murcad kugu laaqoon baaf kugu shuba baan baaldi kuu dardar ilaa burish kugu marmarin lah bikin iyo labeen baa sida kabaha buulka kugu baalashayn lah cadar iyo binaafaad lagu daray basbaasoo buskud lagu walaaqiyo badhax iyo cindiidbaan badhax iyo cindiid baan barqada iyo fiidkii kugu buufin laayo inta baarcadiyo hees gabadh loo bineeyo halaburku baaneed quruxdeeda burin layd nuurkaaga biliga leh bartamaha habeenkii markaad soo baxdaabay korantadu baktiilayd dayixuna barcaadiyo waqalada isbiirsada ku bashiishan laga boorka isku qorin laha xidigaha bidhaaman burjigoodu lumila weenantaa cadaankeediiyo quruxdeeda maxaa waxaana noqonba waa gabadh waxaanoo dhan lagu baadasheeyo baaldi iyo tashti iyo wax walba oo nooc walba la mariyey haye qaar baa cabdixakiin owi dhaliilo igu yidhi inanta waxaan oo alaabaad marisay anna waxaa idhi kolley dee dumarku aad bay u jecel yihiin daryeeridda iskiinka ama jidhka dabeetana wax yaroo farta la daro inta kusmaatiga laga soo ibiyo dabeetana inta farta- farta la daro saa dhabanka loo mariyaa saluugayoo waxaa idhi waxaad dufan sheegtaba intaad isugu wada dardarto waad berkad ama baaldi iyo tash iyo waxyaabaha kale la halmaala intaad ugu shubto waa adiguna deetid baaldigaa ugu dardar baaldigaa u dardar waa garto Marka cadhanaayay.
macnaha waxaad leedahay deeqsinimo badan muujibaad is leedahay haa markaa bakhayltinimu baan ka cararaya si kale yaantaana loo arkin baan leeyahay Nu- nuurkaa in, xidigaha bidhaamaa burjigoodu lumila weynanta cadaankeedii taallaan birjeexiyaa gagaarka koodbuun ama deerka baarlinka binayn lahaa iyo barni baan far waaweyn ku dilbuufin lahaa iyo bahda soo dalxiistee boosni iyo ruushka iyo baariis ka timiba soo haybin laabilo sida taybin dhalataa lagu baafin lahaa iyo lagu wada boqri lahaa buuraha adduunyada kuwa loo boqolee ugu baarka dheer buu calankaaga baydana bunnag iyo cagaarkii baban lahaa dushoodu biregtaa ka guri lahaa jariidadaha beledkaa baahin lahaa warkaago boga hore ku qori lahaa bartamaha magaalada waratada bagaashka ee basashii xabuubtiiyo baradhada ku miista batarkuga asqayn leyd inamadan labaabee barcelona qaatee kaska laga bedelay baa ciyaara banadiyo sheekadaada bogan laabaan idhi xitaa ciyaara lama daawadeen inamadan adunbay kaa sheekayn lahaayeen dee jahan ya- ya Ayaa marka leonel messi iyo cristiano ronaldo iyo waxan baa laga tegi lahaa iyadun baa laga sheekeyn lahaa waa la xidhi lahaa baabka culimada barjaysee balwada iyo qiiqiyo ku balowday qaadkaa marfishka ku biirtaba arrintaadu buuqiyo baxaroodan gelin layd bilyan aanad aragoo cishqa aad ku beerto boholyow daraada la baxaadegayo kuu barcadaada burka qaadan layo isbakooradayn leh araweela waa bakhe baallaha adduunyada inta bilis ku nool baa kugu baani layd oo arrintaada buugiyo baalmaari gelin layd buunbuunin maayo sida badhaha jiilaal dhulka oo busiyo oon nugulkay bariiqdo lala liito baxarshoon barayaraha roobka hawd sare ka biligiri sida lagu beerraqo ayaad bili u heliyo bidhaantaada oo qura badan loo jibaaxiye bilcaantayda maad noqon baan idhi
waxa weeyaan markaasi haddii macnaha waxaasoo dhan aad soo galo dee noloshayba gebigeedaba intaasa ka bedelayaaye bilcaantayda maa noqon macnaha maxaaskayga waad noqon baa sidaasaan uga jeeday laakiin kolley dumarku way iska mukur badan yihiin gabadhi waxaasoo hanti iga galeen iyagu waxaasoo midhaa iyo waxaasoo alaab iyo waxaasoo jacayla ay iga galeen markaan intaa idhi waxbay jiraan ka soo fikiro weli aan ka soo fikiraday bay ku maqantay waa hagaag cusbur iyo cilaan bay baratee yaasiin wuxuu yidhi gabadhaasi si aanay uba basaasin xaydh iyo saliidijiinna waan ugu qubayn lahaa kariimyada laysku qurxiyana midh kamaan reebeen balse abwaan hore isna yidhi gabdhuhu ha ka fogaadeen waxyaabaha laysku caddeeyo ee kiimikalka ah oo burcadka ha ku dhaashtaan si kastoo ay tahayba bal hadda heesta arrintaa ka hadlaysa oo uu qaado fanaanka maxamed aadan cali himilo aynu ku wada nasanno
bilicdaadu yay noqontaa walaysku buushiyo bixiso yaanay ku geyin midabkaga baraxya ka ilaali baaliga biya kugu filan kara haddii aad basaastana qurcadkii ku dhasho waxa laga bogsooniyo isku ridin bukaan cudur bukaan cudur haddii aad basaastana qurcadkii ku dhasho waxa laga bogsooniyo isku ridin bukaan culus bukaan culus
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska washington oo idin leh nala caweeya haatana aynu u kacno dhinaca iyo bariga afrika qabiilka amaba qowmiyadda loo yaqaano turkaanaha waxay ku dhaqan yihiin waqooyiga dalka kenya waxaana lagu qiyaasaa inay yihiin qowmiyadda saddexaad ee ugu badan dalka kenya turkaana dharka ay xidhaan waxa lagu sameeyaa gudaha dalkooda waxa ay cunaanna waa wax ka soo go'a beerahooda iyo xoolahooda dharka ay ragga iyo dumarkuba xidhaan waa jeeni qaar amaba mararka qaar ragga oo xidha guntigaab dharkoodu wuxuu ka samaysan yahay maryo iyo hargaha xoolaha waxaana la ii sheegay in marka ay wax macaan doonaan inay cunaan malabka oo keliya halka ay soomaalidu subax kasta sonkorta isku daldasho waxaa se cajiib ah oo dhinacaygan aad ula anfariiray in la sheegay dad badan oo ka mid ah qoomiyaddaasi turkaana inay cabbaan dhiigga xoolaha oo ay tahay dhaqan ka jira gobolkaasi bal haddaba si aynu xoga dheeraada uga helno islamarkaana aynu u ogaanno sida ay u macaamilaan soomaalida haatan ku nool xerada kaakuma ee ku taalla waqooyiga kenya waxaan arrimahaasi ka waraystay salaad xirsi maxamed salaad guurdoon oo ka mida dhegaystayaasha sida gaarka ugu xidhan barnaamijka caweyska washington salaad kusoo dhawow barnaamijka bal sheekadaana noo wad aad baan ugu dhowahay sahro adiga iyo baxda idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga aad baan idiin salaamaya waana idiin mahad celinaya runtii waana kamid ahay dhegeystayaasha sida gaarka ula socda gaar ahaan barnaamijkaada si gaaraan kaga mahad celinaya isku xirka aada u muujiseen ummadda aniga magacaygu waa salaad xarsi maxamed waxaan ku magac dheerahay salaad guurdoon waxaan joogaa xerada qaxootiga ee kaakuma cirifka waqooyi ee dalka kenya ayay ku taallaa waxay ku taal xuduudka suugaanta koonfureed sida magacaaba ka muuqata qoomiyadda turkaana ayaa degta meesha ma fahamtay waan gartay qoomiyadaasu laba arrimood ayay soomaalida midna la wadaagaan midna aada ugu kala tagsan yihiin haddaan ku horeeyo mid ay la wadaagaan walaa waxaa kamid a xoola dhaqashada oo waa dad xoolaha ku xiran sida soomaalida oo kale waa tahay saddexda adduunyo marka la yidhaahdo lo-da ariga iyo geela waan gartay marka xoola dhaqashada waa tahay marka e waxaad tidhi xagga guurka soomaalida way iskaga dhowdhow yihiin bal e, waxaad iiga warantaa gabadha turkaanaha marka lasoo doonayo ee gabaatiga laga bixinayo ee yaradka la kala qaadanayo yaradka ma sidii soomaalidii horaa geel lagu xidhaayo laydhaa waa inaad boqol halaad keentaa mise way ka duwan tahay walal way ka duwan tahay xoolo ahaan meeshan taajirka horta waxaa loogu yaqaanaa ma ahan inuu hanti badan leeyahay ama gawaarin leeyahay ama shirkada leeyahay ninka taajirka ah waa ninka konton dameeraha oo xayawaan aada soomaalida ugu shaqaystaan oo tahay dhankii soomaaliya konton dameer markuu leeyahay mana fartaan oo lama rarar dameerka ma fahamti oo kontonka dameer haddaan la raraynin sidee la odhanayaa marka ninka calaamad gooniy uu leeyahay kontonka dameer markuu yeesho madaxa ayuu wax oo ay mariyaan uu ku xiranaya baashan doorada la yidhaha baalkiisa diiqa doorada baashiisa ayuu madaxa furanaya marka calaamadda lagu yaqaan taajirkooda waa marka ninkaasi waa nin kor u feedhay wallahi waxyaalaha aada maaragtay ii guurka aan ku laabtee gabadha shan iyo toban dameer shan iyo toban lo ah labaatameeye ariya iyo geel waxa uu ka heli karo markuu heli kara ayuu bixinayaa laakiin soomaalida wuxuu uga bedelan yahay isaga ku shaqaysana macnaha waa qof oo gatoo kale camal ha marka haddaan si dameerka ugu noqdo dameerka ood ogtahay xayawaanka loogu jecel yahay markay adeegsiga dhanka gaadiidka noqoto soomaaliya halkan waa laga cunaa weliba waa hilibka loogu jecel yahay dhanka dukaanada marka la yidhaha waa la cunayaa dameerkii ahey weliba ninka mas-uulka ah oo marka la marti qaada madaxiisa loo dhiga haddaan kuu soo galo sahroy environmentga xaggiisa waxaa aada uga baxa meeshaan geed in ka badan toban magac soomaaliya looga yaqaano oo aad u dhib badan oo soomaalida nacab tahay ayaa meesha wuxuu ka yahay geedka loogu jeceliyo oo waxyaalaha differencega dhalinaya soomaalida iyo deegaanka markay noqoto waa geedka loo yaqaan garanwega laga yidhaha dhanka doofartana laga yidhaha wanjalow dhoobada muddo dheer ka shaqeynaya aniga marka dhoobada waxay dhahaan wanjalow ama wanjalow ereg waa ereg waa umadaan waxba dirin macnaha waa eregi tahay noole gambow caligaroob geed yahuud iyo magacyo kaloo ilaamsanahay geedkaas ayaa wuxuu yahay geedka ugu qiimaha badan meesha marka la yidhahdo mar waa kiirkaas mar waa mardo oo waa qaybtii ama timba burinta la saaray ama bac la saaray lagu mardaynayay marka saddexaadna waxa waaye ooda guriga sheeda looga dhigo oo oo maaragtay geedka lasoo wareejiyo asaga waaye oo macnaha sigaas laga dhiga haddana waxa weeye oodii asaga inta lasoo guro aad arkaysa labaatan labaatan hablood hablaha weliba soo qaado soo gura marka waa laga gadaa saasaa dayt looga dhigtaa oo saas u yihiin arrinta labaad waa marna dhuxul marna waa qoryaha laga isticmaalo meeshaan oo hay-adaaba bixisaba oo ka gadata waa tahay marka waa qiimaha qiimaha geedka calgaroobka oo aada uga kacsan loo dhihi karaa meeshaan waa geedka ugu qiimaha badan haddii aboo macna la-aan lagu jara qofaan turkaana ahayna maba jari karaba marka haddii aboo kara lagu qabtana ganaaxaad mudanaysaa masalan waxaa kaloon jeclaan lahaa bal salaadow su-aal adiga shaqsigaaga inaan ku weydiiyo kaftana ha ahaatee een, salaad guurdoon baad ku magac dheer tahay ee, guurdoon ma yaraantaadii baa laguu bixiyey mise markii aad doob noqoteed guurdoon noqotay wallaahi waa magac bulsho ee markaan dhalinyarada ahayn ayaa maaragta haasaawaha ama shukaansi ama xodasha waxaa doonta dheh markaan habeen kasta baxno malaha dhowr gabdhood aan iska warqabin baan ku riri aba aan isguursano marka ayagaa suurayso wararkaas maxaa ku weydiiyey guur warkan waaba guurdoon camal marka halkaas iga soo raacday marka haddana haddana runtii waxaana kamid ahay dadka een, aan xaasaska lahayn xerada marka la yidhaahdo iyo soomaaliyada laakiin xaas waan soo gurtay caruurna waan dhalay hal gabadha adduunyada ii joogtana oo barnaamijkan dhexdiisa aad iyadu ruuxeeda u dhagaysata sida ii sheegtana waa salaamaya Maasha Allah.
Xataa guurdoon
waa xagaag dhegaystayaal waxaan geesta kalena idinka raali gelinayaa inaanan caawa idin maqashiin karin qaybtii labaad ee waraysigii fanaanadda ikraan jaamac ismaaciil oo ay noo suurtogeli weyda khadka telefoonka oo aad u xumaa dartii balse toddobaadka dambe aynu halkii kasii anba qaadi doonno haddii alla oggolaado toddobaadkanna intaasi ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenni caweyska washington inta ka horraysana ammaano allah Ugoya y Gablada, Ugoyo Gamubasi, Ugoya y Gablada.